waxaa magaaladan melbourne lagu qabtay xaflad lagu abaalmarinayay xubnaha jaaliyadda howlo muhiima uu qabtay barnaamijkan waxaa soo qabanqaabiyey ururka somali community inc oo uu madax u yahay faarax maxamuud warsame waa kan isaga oo sharaxaya barnaamijkii dhacay waxaan halkan magaalada melbourne ku qabanay munaasabad aan ugu talagalnay dadka soomaalida ah ama shakhsiyaad ha noqdaan ama jaaliyada ha noqdaan ama organisationno kale ha noqdaane oo shaqada wanaagsan ka qabtay magaaladan melbourne inaannu abaalmarino siino munaasabaddan marka magaceeda waxaa la yidhaahdaa abaalmarinta soomaalida australia sanad walba ayaannu qabannaa wakhtigaanoo kale janaayo ayaannu qabannaa hadba meeshii markaasi munaasab ku ah aanu isleenahay way ku habboontahay ayaan ku qabannaa hadda waxaannu joognaa xaafadda bransow aan caaw ku qabanayno qorsheenu wuxuu yahay sannadaha soo socdan inaan xaafadaha kale ku qabanno ujeeddaduna waxaa weeye in dadka shaqooyinka wanwanaagsan dadka u qabtaa in la yidhaahdo waa mahadsantihiin rasuulkeena alai slat wuxuu yidhi man laa yashkuri naasa laa yashkuri illaah qofkaan dadka debe aan taankiyo dhihin ilaahayba taankiyo ma dhaho marka inaan dadkeenna shaqooyinka wanwanaagsan qabto ama dhallinyaro ha noqoto ama dad waaweyn ha noqdaan ama muxuu ah ii sheeg dadka kaleoo caadiga ah oo business peopleka ha noqdaan inaannu siino inaannu abaalmarino siino oo aannu nidhaahno waa mahadsantihiin wixii aad qabateen anigu faaraxaan weliba maadaama communitiga aan joogo aad baan ula socdaa dadka shaqooyinka wanwanaagsan communitiga u qabta ujeeddaduna waa intaas weeye umaanan imaan halkaan inaan cunto ku cunno inaan bahalkii laakiin arrinta kale ku jirta oo muhiimka ah waxa weeye dadkeennu inay isu yimaadaan meel isugu yimaadaan oo ay is arkaan oo isbartaan oo munaasabad walba oon qabanno dad baa isku barta oo soomaali ah hadday noqon lahayd munaasabadda weyn oo kowda julaay hadday noqon lahayd ama munaasabadaha kale hadday noqon lahayd ilaa shan munaasabadood ayaanu qabannaa sanadkii oo waaweyn marka laga soo tago waxyaabaha kale oo advocasiga marka munaasabadahaasi dadka soomaalida ah ayaa isku barta maanta dad badan baa la bartay oo aan marka hore la aqoon oo laakiin shaqooyin muhiima communitiga u haya dad badan baa shahaadooyin siisay iyo abaalmarino yaa ka xusi kartaay oo aad is leedahay muhiimad gaara waa lahay waxaan ka xusi karaa horta odayaasha soomaaliyeed sida cumar yaasiin dihaal jogaase odayaashaas runtii waa baag annaga noo yihiin runtii oo gadaal ayay naga taageeraan mar walba oo barnaamijyada aan qabanayna mar walba waa joogaan waa diyaar waxaan kaloo xusi karaa dadka dhallinyarada ah oo entrebrenoorka ah oo bisnisyada hadda aasaasay iyagana waxay mudan yihiin in la xuso runtii iyo qof walba oo runtii shaqo communitiga u qabtana iyagana waan xusaynaa laakiin dhallinyarada oo aan focuska saarayno oo mar walbana aan focus ka saarno siday wax u qabsan lahaayeen iyo dadkeenna waaweyn oo iyaguna gacan nagu siiyo gadaalna naga taagan mar walbana taageerana waa sharfayna insha allah maasha allah walaal xasan magaciyga waxaa la yidhahdaa faysal axmed salaad waxaan ahay guddoomiyaha jaaliyadda gobolka queensland ee soomaaliyeed caawa waxaan u imid inaan ka soo qayb galo xalfad ay soo qabanqaabiyeen walaalaha melbourne khaasatan somaali community inc uu hogaamiyey faarax warsame run ahaantii waxay ahayd xalfad maaragti loogu talagalay in lagu aqoonsado bulshada dadka waxgalku u ah sharaf iyo karaamo ayay ahayd in xalfaddan lagu casuumo oon ka qayb noqdo aad iyo aad baana maaragti ugu faraxsanahay in aan arko walaalaha soomaaliyeed ee melbourne oo guulaysanaya guushoodana farxad bay ii ahayd waxaan u imid in aan maaragta guushooda aan qayb ka noqdo waxaan u imid inaan arko shaqada wanaagsan oy qabanayeen sidoo kalena aan ka barto waxyaalo badan maadaamaan labada dhinacba aan nahay soomaali oon u shaqayna arrimaha bulshada marka sharaf iyo karaama ay ii ahayd caawo inaan imaado waa garta waxay ku soo aaday xafladan labaatan iyo lixda janaayo maalintaas maxaa kaaga dhiganta ama bulshada soomaalida ama australia maxay uga dhiganta run ahaantii maalinta labaatan iyo lixda janaayo waa australian day inkasta oo maaragtay dadka australiyaanka ay u dabaaldegayaan maalintii xorriyadda australia sidoo kalena waxaa jira dadka waddanka u dhashay oo iyaga naftirkooda aada uga xun oo maalintan u arka maalin ay la kulmeen dhibaatooyin fara badan ayna kala kulmeen gumaysigii hore eeee waddanka markaa yimid ee australiyaanka ah ama dadka ka yimid bannaanka koro marka run ahaantii annaga soomaali ahaan soomaali australian ahaan waa la qaybsanaynaa dadka wadanka u dhashay dhibaatada ay dareemayaan waa dareemi karnaa gumaysiga dhibaatadii uu geystay culayska ay lahayd sidoo kale aad baan u ixtiraamaynaa maalinta xorriyadda australia waayo waa maalin aada muhiim u ah waa maalin ka dhigan australiyanimada qofka uu yahay marka maadaamaan nahay dad soomaaliyeed wadankan nabadgelyo wanaagsan iyo fursado badan aan ka helnay guulahooda waan ku faraxsannahay sidoo kale waan ka xunnahay dadka wadanka u dhashay in ay dareemaan culays culayskooda iyo dhibkooda iyo maaragtay murugtooda waa la qaybsanayna waana garab taagannahay haddii aan nahay jaaliyadda soomaalida ee gobolka puntland magacaygu waa ibraahim daa-uud waxaan kasoo qayb galay barnaamijkan lagu abaalmarinayay shakhsiyaadka loo gartay inay jaaliyad wax u qabteen wuxuuna ahaa runtii barnaamij aad u qurux badan oo dhiirigelin u noqonaya in dad badan ay bulshada soomaaliyeed ee melbourne ku dhaqan ay howlo badan u qabtaan haddii sidaas loo sii wadana wax badan ayaa noo suuragelaya
waa garta adigu m c baad ka ahayd maxaad is leedahay magacyada iyo dadkii shahaadooyinka iyo la siiyey abaalmarinada maxaa kuugu muhiimsanaayo aad xasuustaa
xiriirinta intaan hay waxaa igu muhiimsanayd mar qof ka mida dadka soomaaliyeed ee waddankan yimid kun uu ka hadlay sida dalkan markay imaadeen uu ahaa iyo xaaladda jirtay iyo inay loo baahan yahay in wax laga bedelo arinta ku saabsan inaan la hilmaamin taariikhda ay waddankan ku leeyihiin dadkaas yimid xilliga hore oo la duuba hadday suuragal noqonayso ingiliish iyo soomaaliba iyo dhallinyaradii soomaaliyeed ee qaranka soomaaliya matelay oo gabdhaha ahaa oo basketboolka labadaas arin ayaa anigii runtii igu muhiimsaneyd waana dhiirigelinayaa in barnaamijkan sidaas loo sii wado si dad badan ugu dhiiradaan inay bulshada u shaqeeyaan aniga magaca ibraahim cabdulla cali baa la yidhaahdaa mid laba shahaadaan guddoomey mid waxaan u guddoomay gabar ka shaqaysa somaali beth oo somaali sabort beth luul aadan ibraahin oo hadda ka hor adigu aad waraysatay qof dadaasha oo jaaliyadda u adeegta beth ee soomaalida ayaan mid u guddoomay maadaama ay imaan weyday xafladda waxay tidhi walaalwey soo qaad midda kale oo aniga aan qaatay waxay ahayd abaalmarin ku saabsan taageeriddaannu taageernay ururka somaali community inc oo faarax guddoomiyey inaan xafladdii la abaabulnay si mutadawacnima oo fili ah baan u caawinnay sababtoo ah quruxda soomaalidaan rabnaa iyo wanaagga soomaalida maadaamoo australia day loo dabaaldegayey inay soomaali soo abaabusho soomaalina ay ka muuqato ajaanibtan aynu ka casumanno xoogaa innagayaan sumcaddeenna bannaanka soo dhigayna isla markaana waxaan tusaynaa inaan bulshada australia aan qayb ka nahay oo aannu ka qayb qaadanayno bilicdeeda iyo wanaaggeeda iyo dhaqamadeeda aad baan ugu faraxsanahay wiilashii iyo gabdhihii iyo dahay dhaqanka soo bandhigay gadaal waxaa yaallay dhammaan agabkii soomaalida oo hiddahay dhaqankaanu lahayn haantii iyo dhiishii iyo fandhaalkii iyo alaab badan baa halkaas gadaal ka muuqata intaasoo dhan oo soo bandhigga dhaqamada aad baan ugu farxay waxaan kaloo ka farxay runtii siyaasiyiinta austraeliya ee xisbiyada kala duwan oo sida liberaalka iyo laybarka iyo greenka oo iyagana meesha ka hadlay oo iyo maammadii ku dhiirigelisay runtii inaysan siyaasiyiintu iska noqon kuwa un maaragtay markii ay doorashadii iyo codaynta rabaan iska yimaada balse ficil ay ku daraan oo ay joogteeyaan hadalladay sheegayaan iyo ballamahay qaadayaan inay ka dhabeeyaan maamadaasna waan waan u mahad celinaynaa siyaasiyiinta laftigooda noo yimid wakhtigoodana siiyey iyagoo mashquula noo yimid oo meesha ka hadlayna waan ku faraxsannahay marka waa mahadsan tahay walaal xasan adeegga bulshada aad u hayso dhinaca miidiyaha waan kaaga mahad celinaynaa tank you